Xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa meedka nin dhakhtar ah oo laga dhex helay isbitaal ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, halkaas oo uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somalilan. Dhakhtarka meedkiisa la helay ayaa lagu magacaabaa Cabdishakuur Saleebaan, waxa uuna ka mid ahaa bahda caafimaadka ee ka howlgasha magaalada. Xalay ayaana meedkiisa laga helay qolka shaqaalaha ee isbitaalka ku yaala Burco. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta ka dambeysay geerida dhakhtarkan, balse bahda caafimaadka ee isbitaalka uu ka shaqaynayay ayaa sheegay in mar qura uu wadnuhu istaagay. Goobaha ay ka arrimiyaan maamulada shisheeyaha ka dhisay dalkan ayaa waxaa marar badan dhacday in dilal loogu geysto dad aan waxba galabsan.